بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suuratu اlanfaal waana madaniya aayaadkeeduna waa shan iyo toddobaatan aayadood bismi illaahi اraxmaani اraxiim yas'aluunaka can اlanfaali qul ilanfaalu lilahi wاrasuul faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum waaطiicuu اllaha warasuulahu in kuntum mu'miniin allah waxa uu yihi subxaanah yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can ilanfaali can xukmi alanfaal khaniimooyinka xukumkooda iyo qaabka loo qaybinayo ayay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaa nebi allow alanfaalu ay xukmu lanfaal khanaa-imtaas xukumkooda iyo qaybintoodu lilaahi alla ayay u sugnaadeen iyo warasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee fattaqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cabsada oo wa aslixuu hagaajiya daata baynikum ay xaqiiqata baynikum siduu jalaaleynku qadarayo xaqiiqada dhexdiinna hagaajiya oo bilmawaddati walikhaa kalgacal iyo walaalnimo ku hagaajiya wa atiicu llaha ilaahayna ateeca iyo warasuulahu rasuulkiisa in kuntum haddii aada ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah inama almu'minuuna haddii la yidhi allah iyo rasuulkiisa ateeca haddaad mu'miniin tihiin dee waxaa la raaciyey mu'miniinta tilmaantoodu waa maxay allah waxau ihi inama almu'minuuna inama almu'minuuna mu'miniinta kaamilkaee dhammayska tirani waxay yihiin uun wax kalaba maahee waayo innamaadu xasri bay faa'iideynaysaa waana kuwa kaamilka ah oo laamka ama asha laamulkamaal baa la ydhaha oo alkaamiluuna fii iimaanihim waa kuwa iimaankoodu uu dhammayska yahay e aanu kala dhinnayn ee sifaadka dhammaystirtay kuna ti kuna toosnaaday tilmaamaha iimaanka allah waxau ihi inama almu'minuuna mu'miniintu waxay yihiin uun waa kuwa kaamilka ee iimaankooda uu dhammaystirmaye aladiina kuwii ayuunbay yihiin mu'miniintu kuwo kalaba maahee kuwaasoo idaa dukira allah ilaahay marka la xuso wajlad quluubuhum qalbiyadoodu ay gilgilato ay cabsooto waidaa tuliyat marka lagu akhriyana calayhim korkooda aayaatuh ilaahay aayaadkiisa marka lagu dul akhriyana zaadathum aayaadkaasi ay u kordhiyaan iimaanan iimaan ay u kordhiyaan oo calaa rabbihim rabbigood uun korkiisa cid kale ma aha eh waayo jaara majruurka laga soo hormarinayo ficilkuu ku tacalluqayey wuxuu faa'iideynayaa xasri iyo qasri oo calaa rabbihim laa calaa gayrihim rabbigoodun korkiisa cid kale maahee yatawakkaluuna tala saaranaya oo arrinkooda u dhiibanaya aladiina waa kuwa mu'miniintu yuqiimuuna asalaata salaada oogaya ee xaqeeda u dhammaystiraya had iyo jeer qur-aanka yacni salaadda waxaad arkaysaa iyadoo laga tilmaamayo iqaama wa aqiimuu ama yuqiimuuna ama walmuqiimi salaati marka iqaamadu waa itmaamka iyo xaqeeda in loo taam yeelo aladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaya wa mimaa rasaqnaahum waxyaabahaanu ku arsaaqnayna barh ka mid ah maaha kulligii eh yunfiquuna ka bixinaya wixii aanu ku arsaaqnayna wax ka mid ah ka bixinaaya ulaa'ika kuwaasi hum iyaga uunbaa ah almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah xaqan ay iimaanan iimaan iimaankaasoo xaqaa xaq ah yacni kuwaasi iyaga unbaa kuwa rumeeye rumayn dhab ah oo macnaha dhammaystiran lahum waxay leeyihiin darajaatun darajooyin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayaa ay ku leeyihiin iyo wamakfiratun dembi dhaaf iyo warisqun arsaaqad risiqaasoo kariimun wanaagsan alla waxa u ihi kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq kamaa akhrajaka siduu kuu soo bixiyey nebi muxamedow rabbuka rabbiga min beytika gurigaaga uu kaaga soo bixiye waa madiine e bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal aad tahay mid xaq ku dheehan marka tashbiihan waxa weeyaan arrimo dhowraa loo soo qadaray waxaa ugu fudud in lagu xidho aayaddan ugu dambaysa ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa oo kuwaasi waa kuwa mu'miniinta dhabtaa iimaanka xaqa a la yimid iimaankooduna waxa uu xaq u yahay kamaa akhrajaka siduu kuu soo bixiyey nebi moxamedow rabbuka rabbiga oo inuu nebi moxamedow rabbigaa kaa soo bixiyey madiine oo beder uu kuu saaray sida ay u tahay xaqiiqo aan shaki ku jirin ayaa kuwaana iimaankoodu u yahay xaqiiqo aan shaki ku jirin waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray nazaca alanfaala min aydiihim kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq oo saynu gadaal ka tilmaami doono markii qaybinta qhaniimada ay isku khilaafeen waa tii xukunkooda laga wareejiyey iyaga farahooda laga saaray ee la yidhi arrintaa alle iyo rasuulkiisa u daaya marka yacni kamaa nazaca alanfaala min aydiikum ama nazaca alanfaala min aydiikum qhaniimooyinka qaybintoodii iyo xukumkoodii waxa weeyaan farihiinna iyo gacmihiinnu ka saaray oo ilaahay baa xukumkooda la wareegay kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq sidii adigaba nebi moxamedow ilaahay uu baradaadii kaaga bixiyey madiine intuu kaaga saaray beder uu kuugu bixiyey marka macnaha waxa weeyi xaqnimada inuu ilaahay kaa bixiyo madiine oo beder aad u baxday xaqnimadeedu waxay u caddahay oon caad u saarayn sida ay u caddahay xaqnimada qhaniimada qaybinteedii alle iyo rasuulkiisu in waxa weeye xukunkooda ay la wareegeen kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq waxa kuwa mu'miniinta iimaankoodu uu xaq yahay oo uu sugan yahay kamaa akhrajaka siduu kuu soo bixiyey nebi allow rabbuka rabbigaa uu kuu soo bixiyey min beytika ee gurigaagii uu kaaga soo bixiye waa madiine eh bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal aad tahay mid xaq ku dheehan sidii rabbigaa uu madiine kaaga soo bixiyey walxaalna uu madiine kaaga soo bixiyey inna fariiqan qayb oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ihi lakaarihuuna ay karhayeen oy nacayeen bixitaanka dagaalka allah waxa u ihi yujaadiluunaka waxay kugula doodayaan nebi allow fi lxaqi xaqii bay kugula doodayaan bacdamaa tabayana intuu xaqaasi caddaaday dabadii oo xaqa ay kula doodayaan waa maxay dagaalkan loo baxayo ee ciidanka quraysheed la kulmayey ayay lahaayeen nebi allow dagaal umaanaan diyaargaroobine naga daa annaku safarka quraysheed uun baanu islahayn soo qabsada dagaal se diyaar umaanaan ahayn ciidankiisi iyo hubkiisiina maanaan wadan markaa xaqa ay kula doodayaan waa alqitaal waayo alciiru aw innafiir labadaa midkood unbaa hor yaallo inay safarkii quraysheed helaan iyo colka quraysheed inay iska hor yimaadaan oo foodda ay istaraan marka ay kula doodayaan waxa weeyaane xaqa ihi waa qitaalka oo waa xaq waanu caddaaday oo abu sufyaan iyo waxa weeyaan safarkiisii inay nabad galeen oo ay dariiqiiba bedeleen waxa ay hadda ishuran yihiine ay ishor fadhiyaane ay madaxa istarayaanna ay tahay ciidankii quraysheed maka ka soo anbabaxay dee arrin cad bay ahayd ta ay ka doodayaan ee qaarkood ay dhibsanayaanna waa taas waa dagaalka ee safarka may ahayn yujaadiluunaka way kula doodayaan nebi moxamedow fi lxaqi xaqii bay kugula doodayaan waa qitaalkaa iyo jihaadkaasi bacdamaa tabayana intuu caddaaday dabadii bay kugula doodayaan oy ku leeyihiin diyaarumaanaan ahayna naga daa kaannamaa yusaaquuna waxabad moodaa in loo kaxaynayo ila almowti ilaa sababi almowt sababtay ku dhiman lahaayeen in loo sii wadoo loo kaxaynayaa bad moodaa walxaal hum iyagu yanduruuna ay eegayaan waxabad moodaa geeri ay hubaan in loo sii wado oo nin walba uu soo dhimanayo oo aanu badbaadayn allah waxau ihi waid yacidukum allah wadkur xusna biallow dadkana xasuusi id waagii yacidukum ullah ilaahay idiin yaboohayee idiin ballan qaadayey ixda طaa'ifatayni labada kooxood midkood inaad la kulmaysaan labada kooxood waa labadee alciira aw الnafiir aysarku hoosta waa ka ku qoraya alciir waa safarkii abu sufyaan uu watay annafiirna waa ciidankii ka soo gurmaday maka marka waxaa alla idiin ballan qaaday labadaa midkooduun inaad kulmaysaan ima alciir aw الnafiir wadkur xusna biallow dadkana xasuusi id waagii yacidukum ullah ilaahay uu idiin ballan qaadayey ixda طaa'ifatayni labadaa kooxood midkooduun inaad kulmaysaan idiin ballan qaadayay alleh annahaa ixda طaa'ifatayinka ka bedel bedel ishtimaal waxaa alla idiin ballan qaadayey annahaa labadaa kooxood midkood lakum idinka inay idiin sugnaanayso oo labadaa midkooduunaad kulmaysaan watawaduuna idinkuna waxaad jeclaydeen anna gayra daati shawka inta awoodda u saaxiibka ah kayrkeed takuunu ay idin ahaata lakum idinka idinkuna waxaad jeclaysanayseen tan xoogga badan mid aan ahayni inay idiin sugnaato oo dee safarkaa sahlan ee aayar qaniimadiisa la qaadanayo inaad la kulantaan baad niyadda ka jeclaydeen oo hayra daati shawka ta aan xoogga lahayni dee waa safarkii daatu shawkaduna dee waa ciidankii maka ka soo ambabaxay ee kunka nin iyo dheeraadka ahaa ee hubka iyo saanadu u dhammayska tirayd wa yuriidu allah ilaahayna waxa uu doonayaa idinku sidaasaa jeclaydeen ilaahayna si kaluu doonayaa wa yuriidu allah ilaahayna waxa uu doonayaa an yuxiqa inuu suguu xaqiijiyo alxaqa xaqa inuu sugo ayaa rabbi uu doonayaa bikalimaatih kelimaadkiisa qadarigaa iyo kuwa sharcigaaba inuu ku sugo oo kelimaadkiisa qadarigaa xaqii inuu ku sugo oo wuxuu rabbi hore u qoondeeyuu u qadaray oo ah kooxdan yar ee barhkood ay baqanayaan inay ka adkaanayaan nimanka intaa faraleeg hore qadarku alla usii qadaray maanta inuu xaqiijiyuu doonayaa waxaa kaluu doonayaa inuu xaqiijiyo yacni kelimaadkiisa sharciga qur-aankii munasalkee uu ku soo dejiyey inay guulaysanayaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu marka kalimaatahu sharciya walqadariya waa kuwii munasalka ahaa iyo qadarka kownigae rabbi uu qadarayba wa yuriidu allah allahna waxa uu doonayaa an yuxiqa alxaqa xaqa inuu suguu xaqiijiyo bikalimaatih ilaahay kelimaadkiisa tansiiligaa iyo kelimaadkiisa qadariga aba inuu ku xaqiijiyuu doonayaa xaqa oo wayaqtaca uu ku jaruu ku gooyo daabira alkaafiriina kuwa gaalada cidhibtoodana uu ku jugooyo ku dabargooyo ama wayaqtaca uu ku gooyo daabira alkaafiriina kuwa gaalada ka ugu dambeeya oo waxaa la yidhaha daabiru lqowmi aakhiruhum dee qoomka ka u dambeeya haddii la dilana kii ugu horreeye kii dhexena hadalkiisa badda waa qolo dabargo'day ama daabira alkaafiriina si uu u cidhib jaro oo u dabargooyo kuwa gaaladaa cidhibtooda maxaa ilaahay sidaa u doonayaa liyuxiqa si uu ilaahay u xaqiijiyo wa araada allaahu daalik ilaahay sidaa wuxuu u doono o u qadaray liyuxiqa si uu u xaqiijiyo alxaqa xaqa si uu u xaqiijiyo oo wayubtila uu buriyo u baabi'iyo albaaila baailkana uu buriyo u baabi'iyo walow kariha haba nacaane almujrimuuna kuwa xumafalayaashii haba nacaan ay ixqaaqa alxaqi wa ibطaala albaail yacni kuwan mujrimiintii haba karaahiyeystaan xaqan la xaqiijinayo iyo baailkan la burburinayo la baabi'inayo haba karaahiyeystaane ilaahay wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo oo xaqa iyo baailka kala saaro waana dhab oo dee yowma alfurqaan baaba loo bixiyey yowmu bedrin oo waa maalintii xaq iyo baatil ay kala baydheen ay kala caddaadeen suurat lanfaal waa suurad madani ah waxaanay ka warramaysaa ghaswatu bedrin ilkubraa ghaswadii beder ee weynayd ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qisaskeeda inoogaga warramayaa fii hadihi اsuura nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maka ayaa laga soo saaray dabadeed saddex iyo toban sannadood ayuu maka ku sugnaa markii nebi moxamed la dhibay ee saxaabadii la dhibay ee diintoodii iyo cibaadadoodii iyo naftoodii iyo ubadkoodii iyo ooridoodii ay u nabadgeli waayeen ayaa rabbi wuxuu u fasaxay inay maka isaga hijroodaan oo madiine u baxaan madiine ayay u hijroodeen nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo intii markaa raacday madiine markay degeen nimankii quraysheed ee gaaladay maka kaga yimaadeenna dagaal iyo dacayd midna aanay ka dayn xoolahoodii iyo amwaashoodiina halkaa ay kaga yimaadeen oo laga qaaday ayaa waxay ka war heleen sanadkii labaad ee hijrada in safar ballaadhan oo qurayshi ay leedahay oo abu sufyaan uu hogaaminayaa inay usoo ambabaxeen xagga shaam waa safar ballaadhan oo ilaa kun awr lagu qiyaasay awrta ay wataan ragga ilaalinaya hogaaminayaana afartan nin ay yihiin ma badna ciidanku laakiin gaadiidka iyo safarku waa dee quraysh oo dhan waa safarkeedii waayo maki may ahayn dee meel biyo baatoona leh marka waktiga waxa weeyaan jiilaalkii iyo xagaagii sanadkii dee labadaa jeer bay u safri jireen dadkooga oo marna yeman ayuu u safri jireen marna shaam marka waxaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ka war helay safarkaa culus ee intaa baaxaddiisu ay leeg tahay ee shaam usoo ambabaxay ee ganacsigoodii iyo tijaaradoodii ay kaga soo iibsanayaan halkaas ee ay waxa weeyaan ka soo qaadanayaan taa nebigu markuu ka war helay waxa uu saxaabadii u sheegay in safarkaasi markuu soo noqonayo isagoo dee tijaaradiisi iyo ganacsigiisiiba wata maadaama madiine ay u dhaxayso markaa maka iyo shaam oo marinkoodu uu yahay dee mandiqada madiine ay soo marayaan iyo beder in waddada loo galo waayo dee niman gaalo ah oo dagaal ka dhexeeyey oon ballani u xidhnayn oo naf iyo maaltoona aan isku bixin bay ahaayeen wakhtigaa ka horna wax duulaan ama khaswo weyn oo dhacday may jirin oo tii ugu horreysay noqon doontaa khaswatu badrin ilkubraa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabadii wuxuu ku yidhi kuma waajibin oo ilaaba ilaa baxa dagaal baynu gelanaa ma odhan dagaalna ma iclaamin laakiin waxa uu yihi safarkaa quraysheed ee soo socda dee ninkii dani ka haysa inuu ka fara qabsado ama uu ka qayb qaatow soo diyaargarow dabeed nebigu saham buu diray markii loo sheegay safarkii inuu ku soo aadan yahay halkii loogu talagalay iyo waddadii ayaa nebigu yidhi ninkii baxayow isoo raac marka waa ikhtiyaar waajibna kama kagama dhigin looma soo bixin dagaal weyn oo culus laakiin waxaa loo soo baxay safarkaas afartanka nin ay wataan dee in lagala hadho laga reebo markaa nebiga waxaa soo raacay saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin hub fara badanna may sidan waayo dee dagaal badan laguma talagelin awrta ay wateen ilaa toddobaatan bay ahaayeen ay saddexdaa boqoloo nin dee isku bedbedelayaan oo gaadiid u ah wax farda ah laba faras bay wateen way soo ambabaxeen halkii beder ayaa ay yimaadeen agteeda waxaa markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam intii beder aan u gaadhin dee saham buu iska hormariyo dee ciidanka iyo dadka meel ku socda had iyo jeer sahan baa la yska hormarin jiray iyo ciidan gaadma ah markaa sahan ayuu diray laba nin oo laba awr wata wuxuu yidhi bal mandiqadii iyo dhulkii soo yacni waraysta safarkii iyo wakhtiga ay ku soo aadan yihiinna ka soo war hela labadii nin markaa ceelkii beder bay yimaadeen labadoodii awr intay ceelka agtiisii fadhiisiiyeen oo biyihii dhaansadeen oo cabbeen ayay ka ambabaxeen dadkii meesha joogeena ay yaro waraysteen dabeed labadii nine saxaabiga saxaabada ahaa ee sahanka loo diray waxay nebigii dib ugu noqdeen iyagoon iyagu war badan aan hayn dabadeeto nebi maxamed iyo asxaabtiisa iyagoo sida usoo socda ayaa abu sufyaan laftiisu dee nin dagaalyahana oo digtoonoo dhegtu ay taagan tahay buu ahaa markaa wuu shakiyo wuxuu yidhi alla ilaah intii waddada lagu geli lahaa adiguna sahan iska horraysii marka abu sufyaan iyo raggu ku jiro ayaa ciidankii waxaan ujeedaa safarkii quraysheed intaanay sooba gaadhin waddadii iyo halkii layslahaa way soo mari abu sufyaan iyo ciidan ula socdo sahana ka soo horreeyey safarkii iyaguna halkii lafteeda ayay yimaadeen sahankii nebi maxamed uu yimid sala allahu calayhi wasalam markaa nin meeshii jooga ayuu abu sufyaan waraysto oo ku yidhi war wax ciidana ama waxaad ka shakido eryadan miyaad ku aragtay ninkii waxa uu ku yidhi may waxba lama kulmin haddii laga tegi waayo laba nin oo laba awr wata ayaa halkaa intay awrtii fadhiisiiyeen oo waxa weeyaan ay ka dhaansadeen ka noqday dabeed halkii uu u tilmaamay buu ku dhaqaaqay abu sufyaan saaladii waxa weeyaan awrtaasi ay dhigtay buu intuu soo qaaduu kala jebiyuu burburiyey ayaa laftimireed baa kaga soo baxday markaasuu yihi timirtaasi waa timirtii madiina safarkaa iyo waxa weeyaan ragga halkaa degayna waa sahankii ciidankii nebi maxamed iyo asxaabtiisa dabeed halkii buu ka noqday safarkiibuu dib ugu noqday wuxuu ku yidhi waa laynahayaa oo waddada waa laynoo galay markaa waddadii waynu bedelaynaa wuxuu sameeyey markaa waddo xagga xeebta ayuu maray oo halkii loo filanayaba uu ka baydha abu sufyaan nin la odhan jiray damdam ibnu camrin alkhifaarina intuu kiraystuu ujro siiyey ayuu yihi adiguna oradoo intaad reer maka ku dhex dhacdo waxaad tidhaahdaa maxamed iyo asxaabtiisii safarkiinii way usoo baxeen haddaad u gurman weydaan inaydinka gaadhina u malayn maayee khatar buu safarkiinni ku jiraa marka abu sufyaan isagoo dadii ka baydhay oo ninkaana diray ayuu ninkiina reer maka ku dhex dhacay arrintiibuu u sheegay dee abujaalna afkuu gacanta geliyo wuxuu ihi qurayshee ka soo kaca qurayshi wax alla waxay hub iyo ciidan iyo cadad iyo cuddo haysay ayay soo diyaargarowday kun nin bay ku soo baxeen oo fardihii iyo gaadiidkoogii iyo hubkoodii iyo wax walba u dhammaystiray ciidankaa abujahl baa hogaaminaya ciidankaa gurmadkii makay ka soo anbabaxeen abu sufyaanna waddadiiba wuu ka baydho wuu nabadgalay markuu maka kusii dhow yahay ayuu haddana fariin kale usoo diray ciidankiisii gurmadka ahaa wuxuu ku yidhi war anuu waa nabadgaloo makaan ku dhowahaya iska soo noqda abujahl baa yidhi walle inaanan noqonayn ilaa beder aanu degno halkaa ku hilba qalanno haweenku ay noo heesaan khamrada aanu cabno carab oo dhammi ku sheekaysato awooddeeda oo inaga haybadaysato dib u noqon mayno ayuu ku dhaartay dabadeed sidii bay ku soo socdeen ciidankii abujahal halkii bay yimaadeen nebigana sala allahu calayhi wasalam arrintii intaanu bederba soo gaadhin warkii wuu helay oo waxaa nebiga loo sheegay ninkii abu sufyaan waddadiiba inuu ka baydhay uu nabad galay oo waxa weeyaan dee maka u galay qurayshina wax alla waxay hub iyo cadad iyo saanad lahayd inay dagaal usoo diyaargarowday ayaa nebiga loo sheegay rasuulku markaa sala allahu calayh wasalam saxaabadii wuu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi ashiiruu calaya war bal ila taliya arrinkii waa sidaas safarkaynu u soconnay wuu nabadgalo waddadii wuu ka baydhay laakiin quraysh oo aan cidi ka madhnayn oo diyaar ah oo dagaal usoo diyaargarowday ayaa halkaa ku sugan maxaynu yeellaa abuubakar iyo cumar iyo rag iyo ragaa muhaajiriintaabaa kacay waxay yidhahdeen rasuulkii allow hore u soco waynu dagaalamaynaa jihaadkana waynu gelaynaa ilaahayna waa inoo nusraynayaa nebigu intii kumuu kaaftoomina wuxuu yidhi ashiiruu calaya war ila taliya maxaad u aragtaan ra'yi sacad binu mucaad baa kaco wuxuu yidhi yaa rasuula allah waxaa laga yaabaa annaka ansaare inaad noo jeedo waayo dee degaankoodii iyo dhulkoodii weeyaan halka la joogaa suu nebigu yidhi ajal haa idinkaan idiin jeedaa sacad ibnu mucaadna wuxuu yidhi yaa rasuula allah waanu ku rumaynay adiga iyo waxaad la timidba kama shakisnin wixii aad la timid xaqnimadiisa cahdi iyo ballan baananu kugu siinay heel iyo hoob aynaanu ku garab taagannahay wuxuu yidhi yaa rasuula allah maanta annaku reer banu israa'iil siday muuse ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila innaa haahunaa qaaciduun kugu odhan mayno laakiin waxaanu ku leenahay annaku garabkaaga iyo gaashaankaaganu nahay oo waanu kula dagaalgelaynaa wallaahi low istacradta bina hada albaxr fakhudtahu lakhudnaahu macak wamaa takhallafa mina axad wallaahi wuxuu yidhi baddaa haddaad noo bandhigto ood nagala tallowdood nala gasho waanu kula gelanao qof naga hadhi maayo markaa hore u soco waananu ku garab taagannahay nebigu sala allahu calayhi wasalam hadalkii muhaajiriin iyo ansaar aad intuu ugu farxay ayuu yidhi khalaas waynu gelaynaa marka halkii beder mandiqadii bay yimaadeen meel bay degeen markaa ceelashii beder waxa weeyaan ka yaro fog nin saxaabadii ka mid a yidhi rasuulkii allow halkan ma waxyi baynu ku degno kama kici karno mise waa xeelo dagaaluun oo waa ra'yi la bedeli karo rasuulku waxau ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waa alxarbu walmakiida waa dagaal iyo xeeladii uune waxyi ma aha wuxuu yidhi haddaba rasuulkii allow haadaa laysa bimanzil halkani goob dagaal loo dego ma ahe inaga kici halkaa ceelashayna gee inaku ceel baynu degaynaa si aynu biyo u hello ceelasha kalena waynu ka aasannaa si aanay nimankaa gaaladu iyagu biyo u helin markaa nashrabu walaa yashrabuun inaku biyaynu helaynaa iyaguna oon iyo haraad bay ku dagaalamayaan rasuulku waxau ihi waa sax halkii bay degeen dabadeed ciidankii waa la diyaargareeyey waa la ishabeeyey nebigana sala allahu calayhi wasalam cariish yar baa loo dhisay meeluu dagaalka ka hogaamiyou ka maamulo waxaana loo sameeyey ilaalo gaar ah halkaasuu nebigiina degay calayhi afdal salaatu wasalaam dabadeed sidii baa dagaalkii iyo macrakadii beder ay ku bilaabantay nebiguna sala allahu calayhi wasalam gacmaha intuu taagay ayuu aada u duceeyey oo ilaahay u baryey oo uu yidhi allahayow maanta intaa halkaa joogta haddaad halaagto arlada dib laguugu caabudi maayo ilaahayow waxaad ii ballanqaaday iyo nasrigaad iigu ballanqaaday ilaahu maanta ii xaqiiji sidii baa dagaalkii ku bilowday sidii ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kooxdii yarayd ee saddexda boqol iyo dhowr iyo tobanka nin ahayd een ciidanka iyo gaadiidka badan haysan ee farda laba faras haysta wax farda-aba ciidankii intaa leekaa ayaa waxay ka guulaysteen oo ay jebiyeen ciidankii kunka nin ahaa ee dagaalka usoo diyaargaroobay ayay ka dhigeen waxa la dilay iyo wax la qabtay iyo wax firxadkii maka waxa weeyaan isagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya maka ku galay toddobaatan baa laga dilay toddobaatan baa laga qabtay intii kale way firxadeen xoolo iyo khanaa'im fara badanna waa laga qabto waa laga helay dabadeed waxa weeyaan waxa dhacday raggii dhallinyarta ahaa waayo ragga waayeelkii halka raayaadka iyo calanku uu ka taagan yahay ayay waxa weeyaan ku sugnaayeen dee dhallinyartuna horay dagaalka u galeen oo haniimooyinka iyo waxyaabahaas iyagaa inta badan waxa weeyaan dee gacanta kusoo dhigay marka haniimooyin fara badan markii lasoo qaabtay ayaa dhallinyartiina ay yidhaahdeen dee annakaa gacanteeda kusoo qabsannay waayeelkiina ay yidhaahdeen annakuba idinkaanu difaac idiin ahayne waa in la wada qaybiyo hadalkaasi markii uu dhexdooda ka soo baxay ee waxoogaa qaybtii khanaa'imka lagu wada hadlay ayaa ilaahay soo dejiyey yasaluunaka cani ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul idinku faraha ka qaada alle iyo rasuulkiisa ayaa qaybta khanaa'imkan xukumkooda iyagaa iska leh rasuulkaa qaybinaya sala allahu calayhi wasalam oo siduu ilaahay u waxyoodee uu amray u qaybinaya marka guud ahaan yacni maqsuudkeeda guud waa intaas ay suuraddani ka warramaysaa wixii kolley tafaasiil iyo faahfaahinana ilaa suuradda aakhirkeeda kolba qayb baa inoogu imanaysaa maqaasida ugu muhiimsan waa xukmu alghanaa'im yacni khanaa'imta qaybinteeda alla iyo rasuulkiisu inay leeyihiin wa qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul iyo sifaat lmu'miniin nimanka mu'miniinta ah tilmaamahooda inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waxaa laynoogu tilmaamay halkaa sifaadka ay mu'miniintu leeyihiin oo sifaadkii mu'miniinta waxaa la ysugu daray waxa weeyaan acmaashii qalbiga ahayd iyo acmaashii jawaarixda labadaba waa lagu sifeeyey oo acmaasha qalbiguna iyadaa asal iyo asaasba waa camal la qabto oo waxaa loogu hormariyey iimaankii waxaa lagu xijisiiyey korarhkiisa uu kordhaayo waxaa lagu xijisiiyey tawakulkii tala saaradkii waa acmaal qalbiyahoo qalbiga ka soo fulaysa dabeed waxaa lagu xijisiiyey acmaashii jawaarixdii xubnaha laga qabanayay oo salaadii iyo sakadii waajibka ahayd iyo sadaqaadkiiba acmaasha jawaarixduna waxay usii kala qaybsamaysaa qaasir iyo mutacadi oo salaadu waa cibaadaadka qaasirkeed dee qofku hadduu tukado dee naftiisa ay wax u taraysaa zakada iyo sadaqaadkuna waa acmaasha mutacadiga ee waxtarkeedu dadka iyo ummadda ay u gudbayaan ee lagu intifaacayo dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq waa qisatu badrin waa qisaskii beder hordhacoodii oo ilaahay wuxuu tilmaamay xaqnimada ay xaq tahay nebi muxamed inuu ilaahay ka soo bixiye madiina oo beder uu saaray wa ina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun karaahadani maaha karaaha sharciya oo ilaahay amarkiisii inay diidanaayeen oy naceen ma aha ilan taasi kufri baabay noqonaysaa dalika biannahum karihuu maa anzala allah fa axbat acmaalahum karaahada xukumka alleh dee waaba kufri markaa may nacin amarkii ilaahay sharcan laakiin waxa weeyaan karaahadani waxay culimmadu yidhahdeen waa karaaha abciya oo dabiicada basharka waxa ku beeran wixii mashaqo iyo dhibaato leh dee ruuxu inuu ka baqdo ama uu yaro dhibsado marka maadaama markii hore ay ku tala galeen safar ay usoo ambabaxeen markii dambena nebigu yidhi dagaalkaasaynu gelanaa dagaal aan markii hore loo diyaargaroobin dee ragga qaarkood iyagoo mu'miniin ah ilan waa ina fariiqa min almu'miniin maha munaafiqiin iyagoo mu'miniina ayaa haddana dagaalkii aanay diyaarka u ahayn ay yaro dhibsadeen qofkuna dabiica ahaan inuu ama wax dhibaato badan ka cabsado ama uu dhibsado waa dhibwaa caadatulbashar oo dee ambiyadii baabay ku dhacaysay fa awjaza fii nafsihi khiifata muusa fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab marka waa khawf abiici ah oo qof kastoo bashara waxaa ku beeran wixii mashaqo iyo culays leh inuu ka yar baqduu dhibsado marka lakaarihuuna diyaar bay u ahaayeen dagaalka naftoodana waxoogaa mashaqadaa way dhibsanayeen oo dee markii hore aanay u diyaargaroobin ilaahay waxau tilmaamay yujaadiluunaka fi lxaqi bacda maa tabayana kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun xaqa waxaa looga jeedaa qitaalkii ila markii hore safar bay u socdeen arrintii waxay isu rogtay dagaal marka dagaalkaa xaqa ah markuu u caddaaday dabadii way kaala doodayeen oo qaarkood baa ku lahaa rasuulkii allow dee waxa weeyaan dagaalka umaanaan soo hub qaadan safar baanu u soconnay sidii wax geerida xaggeeda loo wado sida ay u dhibsanayaan dee mashaqada iyo culayska dagaal u leeyahay ilaahay waxa uu tilmaamay inuu u ballan qaaday labada kooxood midkoodu inay fooda istarayaan imaa safarkaa quraysheed wa imaa ciidankaa maka ka soo gurmaday xaqiiqadiina waxay noqotay dee ciidankii maka ka soo gurmaday inay fooda istaraan laakiin xikmadda meesha ku jirta maxay ahayd wayuriidu allaahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatih wayaqtaca daabira alkaafiriin dadku waxay islahaayeen ma ragga intaa leeg ba idinka hortegi laakiin ilaahay waxa uu doonayo uu qadaray xaqiiqowdayna wuxuu doonaya alleh inuu muujiyo kooxda yaree intaa leeg inay xaq ku taagan yihiin inuu muujiyo nimanka intaa fara iyo farabadnaan lihina inay ahlu baadil yihiin inuu muujiyo sida uu muujiyena waxay noqotay dee kooxdii yarayd ee hub badan iyo saanad badan aan haysan ilaahay wuu uheeliyey maxay taasi daliil u tahay markaa dee nebi maxamed iyo asxaabtiisu inay xaq ku taagan yihiin nimankii farahaa lahaa ee kibirka iyo khuyalaaga isqaadqaadayeyna ilaahay waa duleeyey oo abujahalkii ugu horreeyey ee lahaan noqon mayno dee raggii ugu horreeyey qoorta laga gooyou ahaa marka ilaahay muxuu muujiyey kuwaasi inay ahlu baadil yihiin kuwana muxuu muujiyey inay ahlu xaq yihiin sidaa darteed baa maalintaa loogu bixiyey yowm lfurqaan maalintii la kala baxay ee xaqa iyo baailku ay kala caddaadeen allah waxa uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi muxamedow can ilanfaali ay can xukmi lanfaal qaniimooyinkaas xukumkooday ku weydiinayaan waa khanaa'imkii yowmu bedrin la qabsada eh qul waxaad ku tidhaha nebi allow alanfaalu ay xukmu lanfaal qanaa'imkaas xukumkoodu lilaahi allah iyo u sugnaaday iyo warasuuli rasuulka oo iyagaa tawaliya qaybintooda idinku faraha ka qaada efataqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooda oo waaslixuu hagaajiya daata baynikum idinku dhexdiinna hagaajiya oo walaalnimadiinna iyo kalgacalkiinna ilaashada oo waatiicu llah ilaahayna ateeca iyo warasuulahu rasuulkiisa in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah inama almu'minuuna mu'miniintu waxay ahaadeen uun wax kalaba maahe yacni mu'miniinta dhabtee kaamilka iimaankoodu uu yahay waxay ahaadeen uun aladiina kuwa idaa dukira allah ilaahay marka la xuso wajilad quluubuhum qalbiyadoodu ay gilgilanaysa ay cabsoonayso waidaa tuliyat marka lagu dul akhriyo calayhim korkooda aayaatu ilaahay aayaadkiisa marka lagu dul akhriyana zaadathum aayaadkaasi ay u siyaadinayaan iimaanan iimaan ay u kordhinayaan oo calaa rabbihim rabbigood korkiisa uun cid kale maahee yatawakkaluuna tala saaranaya aladiina waa kuwa mu'miniintu yuqiimuuna asalaata salaada oogaya wa mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay wax ka midana yunfiquuna bixinaya ama sakada iyo waxyaabaha ku waajibay ha noqoto ama sadaqaadka sunnada ahe ulaa'ika kuwaasi hum iyaga unbaa almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah xaqan waxaad ka dhigtaa masder mawsuuf oo maxduufa sifa uga dhig ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah ee rumeeyey iimaanan iimaan rumeeyey iimaankaasoo xaqan xaq ah lahum waxay leeyihiin darajaatun darajooyin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayaa ay ku leeyihiin iyo wa makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun arsaaqad risiqaasoo kariimun wanaagsan kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq waxa kuwaa iimaankoodu uu xaq u yahay kamaa akhrajaka sida uu kuu soo bixiyey nebi muxamedow rabbuka rabbigaa uu kuu soo bixiyey min beytika ee gurigaagii uu kaaga soo bixiyey waa madiine e bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal a tahay mid xaq ku dheehan walxaalna uu ku soo bixiyey ina fariiqan qayb oo min almu'miniina mu'miniinta ka midihi koox mu'miniinta ka midihi lakaarihuuna ay karhayeen oy nacayeen dagaalka aada u baxayso macnaha dagaalka loo socdo ay waxa weeyaan mashaqadiisa iyo culayskiisa dhibsanayeen waa karaaha tabciya laakiin karaaho sharciga oy amarkii ilaahay diideen ma aha allah waxa uhi yujaadiluunaka nebi moxamedow waxay kugula doodayaan fi lxaqi xaqa ayay kugula doodayaan bacda maa tabayana intuu caddaaday dabadii oo xaqu waa maxay huwa alqitaalu wa talaqi nafiir waa dagaalkan iyo colkan soo gurmaday la kulanka lala kulmaye foodda la ystarayo markay caddaatay ayay kugula doodayeen oo ay lahaayeen maynaka u diyaar garownaba kaannamaa yusaaquuna sidii wax loo kaxaynayoo kale iyadood moodo in loo wado oo loo kaxaynayo ila almowti ilaa sababi almowt sababtay ku dhimanayeen wa hum yanduruuna iyagoo eegaya sidii wax dhimashada lafteedii loo sii wado ayaa ay kugula doodayeen wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii yacidukum allah ilaahay uu idin yaboohaye uu idiin ballan qaadayey ixda طaa'ifatayni labadaa kooxood midkood waa labadee alciiru aw innafiir safarka quraysheed ama colka gurmadka a labadaa midkood kulankooda markuu alla idiin ballan qaadayey wuxuu idiin ballan qaadayay ixda daa'ifatayni labadaa kooxood midkood annahaa in labadaa daa'ifo midkood lakum idinka ay idiin sugnaana suu idiin ballan qaadayey oo waxaa laga bedelayaa ixda daa'ifatayni-da annaha oo ixda daa'ifatayni buu idiin ballan qaadayay annahaa buu idiin ballan qaadayay annahaa labadan kooxood midkood lakum inay idinka idiin sugnaanayso oo ama aada la kulmaysaan uun safarka ama colka aada la kulmaysaan ayuu idiin ballan qaadayey wa tawaduuna idinkuna waxaad jeclaydeen anna gayra daati shawka inta xoogga u saaxiibka ah kayrkeed yacnii labada kooxood midda xooggala kayrkeed takuunu inay idiin ahaato lakum idinka oo ta xooggala kayrkeed ta xooggali horta waa dee ciidanka taa kayrkeed oo ta aan xoogga lahayna waa safarka marka macnuhu waxa weeyi dee waxaad jeclaydeen safarka inaad la kulantaan oo aayar qaniimada aad qaadataane dee waxa weeyaan ragga intaa fara iyo cudud iyo awood leh maydaan jeclayn wa tawaduuna waxaad jeclaydeen anna hayra daati shawka ta xooggale ta aan ahayn oo safarka ihi takuunu inaydiin ahaato lakum idinka wayuriidu allah ilaahayna wax kaluu doonayay inuu xaqa xaqiijiyo oo uu ragga kala saaro ayuu rabbi rabay wayuriidu allah ilaahayna waxa uu doonayey an yuxiqa inuu suguu xaqiijiyo alxaqa xaqa bikalimaati kalimaadkiisa inuu ku xaqiijiyo oo wayaqtaca rabbi uu jaro daabira alkaafiriina gaalada cidhibtoodana uu jaruu dabargooyo ama ka u dambeeyo uu gooyo oo midh aanu ka hadhin muxuu sidaa alla u doonayey liyuxiqa ay araada allaahu daalik sidaa alla wuxuu u doonay liyuxiqa si uu xaqiijiyo alxaqa xaqa oo wayubdila uu buriyo albaaila baailkana uu buriyo walow kariha almujrimuuna dembiilayaashu haba nacaan ay ixqaaqa alxaqi wa ibطaala albaail yacni xaqa in la sugo baailkana la burburiyo dembiilayaashu haba diidaane ilaahayse wuxuu doonay inuu kala saaro xaqa iyo baailka waana sida dhacdo waa kala saaray oo dee yowm lfurqaan baabay noqotay yowmu badrin allah waxa uu ihi id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum balfi min almalaa'ikati murdifiin wadkuruu xasuusta oo xusa id wakhtigii tastakiisuuna aad ka gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiin aad ka gargaar dalbayseen oo fastajaaba uu idin aqbalay rabbigiin lakum idinka uu idin aqbalay muxuu idinku aqbalay anii mumidkum bianii mumidkum waxa uu idin yidhi markaa rabbi annii mumidkum ay biannii mumidkum anigu waxaan idiin ziyaadinayaa waxaa la yidhaha iltifaat min alghaybati ila atakalum oo sidii haybo loo waday fastajaaba wuu aqbalay unbaa mutakalim loo galay annii mumidkum waa asluub baliiq oo balaaqada ka mid ah marka fastajaaba lakum rabbigiin waa idin aqbalay oo muxuu idinku aqbalay annii mumidkum biannii anigu mumidkum waxaan idin ziyaadinayaa baa alla idin yidhi bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida murdifiina xaale ayihiin kuwa isfangashan oo kooxiba koox ay daba socoto wamaa jacalahu allah wamaa jacalahu ay ilimdaad damiirka imdaadka mumidkum laga fahmayo uu celi wamaa jacalahu ay ilimdaad ziyaadintaa malaa'igta kama yeelin allaahu alleh ilaa bushraa bushaaro laydinku bushaaraynaya mooyaane wax kale madadkaa malaa'igta kama yeelin alleh iyo walitatma'inna si ay ugu xasisho bihi madadkaasi quluubukum qalbiyadiinnu si ay ugu xasilaan waman nasru waxaa la tilmaamayaa guushiiyo gargaarku kuma jirto oo malaa'igtu farahooda kuma wataan gargaarkiiyo nasriga allah bixiya iyagu waa uun sabab oo bushaare laydinku bushaaraynayo iyo inaad ku xasishaan oo niyaddu idinku degto iyo inay dee garab iyo gaashaanba idiin noqdaan uunbaa loo soo dejiyeye laakiin xaqiiqa ahaan guusha waxa keenay waa allah marka inaad basharba isku xidho oo makhluuqba aad mooddo inuu wax qabtay ayaa lagu diidayaa malagna ha noqdee wama nasru ilaa min cindi illaah sababta uunbaa loo soo dhiibaye wama nasru guusha iyo gargaarku ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye meel kale nasri kama iman waayo ina allaha alleh casiizun waa mid haaliba oo cid walba ka xoog badan oo cidi beegsan karin kaasoo xakiimun falsuuban oo shay walba meeshiisa dhigaya oo isku darsaday xoog iyo xikmad ilan labadaasi hadday israacaan waa wax weyn laakiin waxa weeyaan haddii xoog la helo xikmad la waayo ama xikmad la helo xoog la waayo dee waa nuqsaan ilaahayna wuxuu leeyahy alkamaal lmutlaq walidaalika basharka yani makhluuqaadku dee walilaahi almathalu laclaa qofka makhluuqii xoog iyo awoodun hadduu helu bilaa xikmad noqdo waxaa laga yaaba dee inuu wax burburiyo baabi'iyo laakiin allah tabaaraka wa tacaala waxa weeyaan walahu lmathalu laclaa xoog iyo xikmad baa ayuu ilaahay subxana wa tacala ku sifaysan yihi wadkuruu xasuusta id waagii yugashiikum allow idinku daboolaya annucaasa lulada amanatan liajli amanah nabadgelyo darteedna uu idinku daboolayey nabadgelyadaasoo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo wayunazilu uu idinku soo dejinaya calaykum korkiinna min asamaa'i xagga sare uu idinka soo dejinayey maaan biyo liyutahirakum si uu idinku taahiriyo bihi biyahaasi oo wayudhiba uu idinka tegsiiyo cankum idinka xaggiinna rijsa shaydaani shaydaanka waswaaskiisana idinka zuuliyo iyo walyarbita si uu alla u xidho calaa quluubikum qalbiyadiinna u xidho macnaha u xoojiyu niyadda iyo qalbiga idinku dejiyo oo wayuhabbita ilaahay uugu sugo bihi ay bilmaa biyahaasi uu soo dejiyey alaqdaama gomadaha lugihiinnana ugu sugo biyaha uu samada ka soo dejiyey wadkur xusnabi allow id waagii yuuxii rabbuk rabbigaa uu waxyoonayey ila almalaa'ikati malaa'igta uu waxyoonayey annii biannii anigu haddaan alla ahay macakum idinka la jirkiinaan ahay oo binnasri wata'yiid anaa idiin hiilinaya oo idiin gargaaraya malaa'igey ee fahabbituu idinkuna suga oo u bushaareeya oo niyadda u dejiya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey sawlqii waxaan ku tuuri doonaa fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax ayaan ku ridi doonaa oo waa kuwii nimankaa kunkiihi mar alle markay nebi maxamed iyo asxaabtoodii ku soo baxeen waxay u qaateen libinlaab iyo saddexlaab inay ka badan yihiin waa rucbi allah waxau ihi fadribuu garaaca malaa'igtiiyay oo gaalada garaaca fowqa alacnaaqi waa malaa'igtii dee jihaadka ka qaybgelaysay beder oo allah waxa uu ku leeyahay fadribuu garaaca malaa'igtiiyay gaalada fowqa alacnaaqi qooraha korkooda ka garaaca oo madaxa ka gooya wadribuu ka garaaca minhum gaalada xaggeeda kulla banaanin cidhif kasta kaga dhufta oo banaanku waxa weeyi waxa uu leeyahay aysarku waa atraafa alyadayni waarijlayn waa lugaha iyo gacmaha yacnii darafyadooda iyo dacaladooda hore oo dee haddii gacmaha intoodaa hore lagaa jaro dee qofkii muxuu ku dagaalami muxuu hubkii ku qabsan yacni waa qof la curyaamiyey marka xubnaha caaradooda iyo darafyadooda hore kaga dhufta oo ka garaaca alla waxa u ihi dalik ay dalika aladii waqaca calaykum min alqatli waalasri waaddulli kaa korkiinna ku dhacay gaalooy ee dulliga iyo dilka iyo qafaalashada ihi hadday dil tahay iyo hadday dulli tahay iyo hadday qafaalasho tahayba xaasilun wuxuu waxaasi ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha warasuulah ilaah iyo rasuulkiisa inay khilaafeen sababteeda ayaa waxaasi ugu sugnaado ugu dhacay waman yushaaqiq illaaha ruuxa alla khilaafana iyo warasuulahu rasuulkiisa fa ina allaha alleh shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu waa mid uu daran yahay alla waxau ihi daalikum ay daalikum alcadaab cadaabkiinna hore loo soo xusay faduuquuhu dhandhamiya waa kaa adduunyada lagudha lagu siiyey iyo ka aakhiro ku sugayaana dee kaga daranba marka cadaabka waa nooc dee cadaab adduunyo qofka in la dilo ama la qafaasho ama la dulleeyo waa cadaab dunyawi ah marka allah waxau ihi daalikum ay daalikum alcadaab cadaabkiinna lasoo sheegay faduuquuhu dhandhamiya gaalooy wa anna lilkaafiriina waclamuu usoo qadar waxaanad ogaataan anna lilkaafiriina in gaalada uu u sugnaaday cadaaba annaari naarta cadaabkeedu inuu gaalada u sugnaadayna ogaada haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay maa ancama allaahu bihi calaa ahli badrin wamaa xalla bilkufaari fii badrin min alciqaabi alaliim maa ancama allaahu bihi calaa ahli badr wixii ree beder ilaahay ugu nicmeeyey ee uu ku galladaystee nicmo iyo badbaado iyo ammaan iyo guul iyo gargaar ay gaadheen iyo wamaa xalla fi lkufaari mi fii badrin wixii gaalo ku habsaday beder oo min alciqaabi alaliim dee dhibaatadii iyo cuquubadii iyo dulligii daraa ah iyo dilkii ku dhacay id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa muslim waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi ibnu cabaas uu warinaya cumar ibnu khaaab cumar ibnu khaaabna uu kasii warinaya ibnu cabaas inuu cumar yidhi lamaa kaana yowmu badrin nadara rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama ila lmushrikiina wahum alf wa asxaabuhu halaau mia wa tiscata cashara rajula wuxuu yidhi markii maalinka beder ahaaday ayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu eegay mushrikiintii markaasuu arkay inay kun nin yihiin oo dee qalabkoodii dagaal u dhammaystiran yahay asxaabtiisuna waxay ahaayeen dee saddex boqol iyo sagaal iyo toban nin oon gaadiid badanna wadan intaa markuu rasuulku arkay ayaa faistaqbala nabiy llaahi alqibla uma madda yadayh fajacala yahtifu birabbih dabee rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu qiblada qaabilay oo gacmihiisii kor u taagay ayuu bilaabay ilaahay inuu u dhawaaqo u yidhaahdo allaahuma anjiz lii maa wacadtanii allahuma aatinii maa wacadtanii allahuma in tahlik hadihi alcisaaba min ahli اlislaam laa tucbad fi lard rasuulku waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo ilaahayow waxaad ii ballanqaaday maanta ii buuxiy oo ii oofi oo ii xaqiiji ilaahw waxaad ii yaboohday sii ilaahayow kooxdaa maanta haddaad halaagto arlada lagugu caabudi maayo famaa zaala yahtifu birabbih maaddan yadayhi mustaqbila alqibla xataa saqطa ridaa'uhu can mankibayh faataahu abu bakrin nebigu sala allahu calayhi wasalam kama zuulin inuu gacmihii kor u taago oo qiblada u qaabishanaado oo ilaahay uu u dhawaaqo isagoo leh allahayow allahayow maanta waxaad ii ballanqaaday io xaqiiji ilaa guyi garbihiisa saaraa uu dhulka ku dhacay markaasaa abubakar intuu soo dhaqaaqay oo guyi uu garbihiisii ku celiyey ayuu yihi yaa rasuula allah intaasaa kugu filan baryo aad ilaahay barido in kugu filan waad bariday ilaahayna ku hoojin maaye waxaad ka dalabtay wuu ku siine intaa ku jooji faanzla allahu subxaanah id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum balfi min almalaa'ikati murdifiin markaas ayaa jawaabtii oo deg degii xagga allah ay ka timid oo kunkaa malaa'igta a loo soo dejiyey iyagoo hiil iyo hooba u ah dabeed gaaladii markaasaa la gumaaday oo digada laga dhigoo la baabi'iyey marka xadiidkaas ayaa tilmaamaya aayaddaas iyo sababu nusuulkeediiba ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay malaa'igtaa iyo madadkaa uu soo dejiyey inaanay iyagu nasriga iyo guusha gacmahooda ku hayn laakiin waxaa loo soo dejiyey ay tahay uun lilbushraa waliطmi'naan in dadka loo bushaareeyo kuna xasilaan oo qalbigiiyo niyaddu ugu degto laakiin guushu halkay ka imanaysaa maaha farabadnaanta iyo tirada iyo tayada eh waman nasru ila min cindi illaah ina allaha casiizun xakiim ilaahay waxa uu tilmaamay waxyaabuhuu ku galladaystay reer beder inay ka mid ahayd iyada oo ay tiradoodu yar tahay oo dad fara badan ay wadnaha farta ku hayaan oo cabsoonayaan ayaa ilaahay lula ku soo dejiyey luladaasi waxay ahayd ammaan iyo nabadgelyo waayo nin cabsanayaa ma seexdo qofka cabsanaya laba indhood iskuma geeyo laakiin hurdaa lagu soo dejiyey ilaa midkood seefiha ay gacmahoodii ka dhaceen si fiicanna way u seexdeen hurdadaasi waxay ahayd ammaan iyo nabadgelyo oo niyadoodii iyo qalbigoodiibaa ku degay oo qaboobay waayo qof seexday dee waa qof nafisa qof baqanaya ma aha marka hurdadaa lagu soo tuuray waxay ahayd ammaan iyo nabadgelyo xagga sare looga soo dejiyey waxaa kaloo ilaahay ugu nicmeeyey meesha ay ku dagaalamayeen waxay ahayd meel bacaad oo ciid badan oo luguhuna ay aasmayaan qoobka fardaha iyo gaadiidkuna dhulka ay hoos u gelayaan bataaxa iyo ciidda iyo waxaas oo meel xataa socodka uu ku adag yahay in lagu dagaalgalay ahayd dabeed ilaahay roob buu samada uga keenay dhulka ciiddiisii nabay markaasaa dhulkii ciiddii intay isku dhegtay ayaa waxay noqotay meel dee lagu dul socon karo oo lagu dul ordi karo oo gaadiidku dul socon karo iyaduna waxay ahayd nasri iyo gargaar xagga rabbi uga yimid oo waa halka rabbi ku tilmaamayo wa yuhabbita bihi laqdaam inuu lugihiina ku sugo ilan lugahaaba quusayo oo hoos u geliya ciidda markaasi ay luguhu u sugmaan ayaa roobkaasi dhulkii u nabay waa nasri alleh waxaa kaloo roobka loo soo dejiyey liyutahirakum bih si aad ugu tahaaro qaadataan oo dee xadatu lasqar waalakbar xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaa labadaba maydhi iyo weysaba si aad ugu tahaaro qaadataan wa yudhiba cankum rijsa shayaan iyo si ilaahay waswaaska shaydaanka idinka zuuliyo oo shaydaankaa quluubtooda wuxuu ku waswaasiyey maanta waad arkaysaan intaad leegtihiin gaalada faraheediina waa aragtaan shaydaankiibaa wuxuu ku yidhi maanta waa maalintii idinku dambaysay marka waswaaskaa shaydaankana si uu ilaahay idinka zuuliyu qalbigiinna uga qaado waliyarbia calaa quluubikum iyo qalbiyadiina si u xoojiyo u xidho oo niyadda iyo qalbiga idinku dhiso waayo waxaa lagu dagaalamaa waa niyad waa mooraalka iyo qalbiga qalbigu hadduu kaa jabo kumaankum haddaad tahay waxba qaban kari mayse marka waliyarbia calaa quluubikum niyaddii iyo qalbigiiba alla u dhiso oo u dejiyo oo u xoojiyey ilaahay waxa uu tilmaamay inuu gaaladii rucbi iyo argagax ku riday waana xaqiiqo jirto oo mar alle markay muslimiintii arkeen waxay u arkeen inay muslimiintu ku libilaabmayaan oo argagax baa lagu tuuray gaaladiina ilaahay waxa uu amray markaa in la laayo oo malaa'igtii baa rabbi waxa uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan malaa'igtii baa amar lagu siiyey gaalada inay gumaadaan oo qoorta ka guraan iyo madaxyada ilaahay waxa uu caddeeyey nimanka waxaa soo dulliyey wuxuu ugu dhacay ee loo dilay ee loo qafaashay ee loo qaniimaystay waxay ahayd dalika biannahum shaaquu llaha wa rasuulah halkaa waxaa laga qaadanayaa waxaa lagu jabaa waa macsiyo waxa lagu guulaystaana waa taaco iyo cibaado allah waxa uu ihi wadkuruu xasuusta id waagii tastakiituuna aad ka gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiina oo fastajaaba rabbigiin uu idin aqbalay lakum idinka muxuu idinku aqbalay annii mumidukum biannii aniguba alla idinku yidhi mumidukum anigu waxaan idiin kordhinayaabaa alla ku yidhi bialfin kun baan idiin kordhinayaa oo idinku caawinayaa oo idiin siyaadinayaa kunkaasoo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid a murdifiina xaala ayihiin kuwa isfangashan oo raacba u raac daba socdo wamaa jacalahu allah wamaa jacalahu imdaadkaa iyo madadkaa al kama yeelin allaahu alleh ilaa bushraa bushaara mooyaane mu'miniinta loogu bushaaraynayo iyo walitatma'inna si ay ugu xasilaan bihi madadkaasi quluubukum qalbiyadiinnu wama nasru guusha iyo gargaarku ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye meel kale kama ahaanin waayo ina allaha alleh casiizun waa ka qaalibkee isagu awoodda badanen cidina muquunin karin xakiimun waa allaha xukumka iyo xikmaddaba iska lahoo shay walba halkiisa dhiga marka waa casiizo dee cidduu alla u hiiliyo uunbaa guulaysanaysa waana xakiim oo cid walba uma hiiliye ciddii mutaysatee mustaxiq ah ayaa hiilka iyo nasriga uu siiyaa waayo xakiimku waa ka shay walba halkiisa dhigeen la seegin allah waxa uu ihi wadkuruu xasuusta id waagii yuashiikum nucaasa yuqashiikum ilaahay idinku daboolaya annucaasa lulada ama yaqshaakum nnucaasu qirada kale luladu ay idin daboolaysay amanatan liajli amana nabadgelyo darteedna ay idin daboolaysay ammaankaas oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo wayunazilu uu soo dejinaya rabbi calaykum korkiina min asamaa xagga samadana uu idinka soo dejinayey maaan biyo liyutahirakum si uu idinku taahiriyo bihi biyahaasi oo wayudhiba uu idinka tagsiiye cankum idinka rijsa shaydaani shaydaanka waswaaskiisana si uu idinka zuuliyo oo shaydaanka idinla maanta laydin gumaadayaa waswaaskiisaa si uu idinka baabi'iyo iyo walyarbita si uu xidho alleh calaa quluubikum qalbiyadiina uu xidho oo uu xoojiyo oo wayuhabbita uu u sugo bihi biyahaasina uu ugu sugo alaqdaama lugaha oo bataaxa iyo ciiddaa luguhu ay quusayeen dee intay ciiddii nabanto si sahlan aada u dul socotaan wadkur xusnabi allow id waagii yuuxii rabbuka rabbigaa uu waxyoonayey ila almalaa'ikati malaa'igta uu waxyoonayey annii macakum biannii macakum anigu idinka ayaan idinla jiraa malaa'igay ee fahabbituu suga aladiina aamanuu kuwa rumeeye mu'miniinta suga oo u bushaareeyo qalbigiiyo niyadda u dejiya sawlqii waxaan ku tuurayaa fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baan ku tuurayaa ee fadribuu malaa'igay ka garaaca gaalada fowqa alacnaaqi qooraha korkooda ka garaaco madaxa ka gooya wadribuu kana garaaca minhum gaalada kulla banaanin xubin walba ka garaaca ama cidhif walba darafyada gacmaha iyo lugaha darafyadooda iyo dacaladooda hore ka garaaca faraha caaradoodana waa lagu fasiray waa cidhif walba ku dhufta oo dhinac walba kaga dhufta dalika biannahum shaaquu llaha warasuulah dalik ay dalika alcadaab cadaabka iyo cuquubadaa lasoo sheegay gaalada ku dhacday xaasilun wuxuu ugu xasiloo ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu shaaquu llaha warasuulah alla iyo rasuulkiisa inay khilaafeen darteed ayaa dulligaa iyo dilkaasi ugu dhacay waman axadka yushaaqiq illaah ilaahay khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisa fa ina allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu waa miduu daran yahay daalikum ay daalikum alcadaab cadaabkiinaa lasoo sheegay gaalooy faduuquuhu dhandhamiya waclamuu waxaanad ogaataan anna lilkaafiriina gaalada inuu u sugnaaday cadaaba annaari naarta cadaabkeedu gaala inuu u sugnaado u hanti u yahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar allah waxau idhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey idaa laqiitum marka aada la kulantaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay zaxfan xaal ay yihiin kuwa fara badan waxaa la yidhaha aslu zaxfiga ilmaha yidhi markuu barhida ku siqaya aanu sara kicin ayaa zaxfi la ydhaha marka culimmadu waxay yidhaahdeen ciidankan iska soo horbaxay ee gaalada weliba xaggooda ka socdaa farabadnaanta uu farabadnaa ayaa waxaa lagu maelay kaanamaa rag gurguuranaya ama siqaya waayo ciidan farabadani markuu soo socdo xataa hadduu deg deg u socdo waxaa la moodayaa un wax dee aayar socda ama siqaya marka zaxfan waa farabadnaanta ama zaaxifiina waxaabad tidhaahdaa ay mutasaaxifiina xaala atihiin kuwa isku soo siqayo oo isku soo dhowaanayo oo qolo walba qolada kale ay kusoo gurguuranayso zaxfiga falaa tuwalluuhum ha u jeedinina haddaba gaalada aladbaara dabooyinka ha u jeedinina oo dhabarka ha u jeedinina waman axadka yuwallihim gaalada u jeediya yowmaidin maalintaa lays haleelo duburahu dabadiisa ruuxa u jeediya ee dhabarka u jeediya ee ka carara ilaa mutaxarifan ilaa an yakuuna mutaxarifan inuu ahaado mid u iilanayo oo u leexanayo mooyaane liqitaalin dagaal oo dib ugurasho xeel dagaal yacni xeeladaysanaya uun aw mutaxayizan ama mid u dunmaya oo u tegaya ilaa fi'atin koox kale u tegaya mooyaane labadaa midkood qof u jeediya dhabarka mooyaane qofkii si kale ugu dhabar jeediya faqad baa'a alla ilaaha xaqiiq ahaan wuxuu la noqday kaasi biqadabin cadho oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay wamaawaahu hoygiisuna jahannamu jahannamo weeyaan wa bi'sa waxa xumaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meel loo noqdo oo loo ahaadana waxa ugu xumaaday dee hiya jahannamo ciyaadan billaah waalmaqsuusu bidami jahannam allah waxau idhi falam taqtuluuhum maydaan layn nimanka beder markaa ku laynayseen ee waxa weeyaan aada disheen idinku maydaan dilin oo dee xooggiinna iyo xeeladiinna kumaydaan dilin walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa qatalahum dilay oo laayey oo awooddiisa iyo quwadiisa ku laayey macnaha waxa weeyi dee intaa leekaydeen tiradiinna iyo tayadiinna waa ogeydeen iyaguna intay leekaayeen waad arkayseen markaa sheekadu hadday xoog iyo xeelo tahay dee idinkaa laydin muquunin lahaa laakiin meesha waxa yaalla waxa la arkayo wax ka weyn oo quwat ullah awoodda allah subxaana marka ilaahay ayaa awooddiisa ku muquuniyey oo ciidamadiisa usoo diray samaawiga ah wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu marka cidda jebisee laysay waa alleh ee idinka ma aha wamaa ramayta maad ganin nebi muxamedow id ramayta markii aad gantay walaakina allaaha ha yeeshee alleh ayaa ramaa ganay cantoobada ciiddaa markaad nebi maxamedow qaaday ee wejigooda aad ku saydha adoo le shaahat ilwujuuh wejiyadoodu ha dulloobaan oo ha xumaadaan cantoobadaa yaree sacabkaaga muggi ee aad sidaa ugu saydhay dee adigu meel maad gaadhsiiseen oo hadday adiga awooddaada tahay dee inta ku hor fadhida may dhaafteen ama inta kugu beegan laakiin cantoobada yaraydee ciiddee rasuulku uu sidaa ugu saydhiyey xagga gaalada ayaa lam yabqa waaxidun minhum ilaa asaabahu minhaa shay ciidduu nebigu ku tuuray kunkii nin ee halkaa isugu yimid ee intaa leekaa nin walba indhihiisii iyo afkiisii ciiddaasi way gaadho way gashay idan dee nebigu ma gaadhsiin karo soo maaha walaakina allaha ramaa ka gaadhsiiyey ee qaaday ee mid walba indhaha kaga shubay waa rabbi subxaanahu wa tacaala awooddiisa aanay cidina beegsan karin ee aanay waxa weeyaan u birdhigan karin walaakina allaha ramaa markaa adigu sababtii baad la timid oo ramyiga looma diidano dee id ramayta wataa loo nisbaynayo walaakina allaha ramaa laakiin gaadhsiinta iyo awoodda allah iska leh aduu meel maad gaadhsiiseen ficilkii sababtii waad samaysuun cidda se gaadhsiisay waa alleh waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasanan waxaad u soo qadartaa tacliilka waa jumla tacliiliya eh liyuhlika alkaafiriin ilaahay wuxuu sidaa u yeelay si uu gaalada u halliguu u halaago iyo waliyubliya almu'miniina si uu mu'miniinta ugu nicmeeyo albalaa waynu soo marray wa fii dalikum balaa-un min rabbikum cadiim oo albalaa waxaa la yidhaha waa min aladdaad waa alfaada tusisa macnaha iyo macnaha ka soo horjeedaba oo albalaa marna waa balaayada iyo imtixaanka marna waa barkhadda iyo nicmada marka maanta waa nicmadii ee imtixaanki iyo balaayadii ma aha marka walaakina allaha rama ilaahay baase ganay oo gaadhsiiyey muxuu sidaa u yeelay rabbi liyuhlika alkaafiriina si uu gaalada u halaago iyo weliyubliya si uu ugu nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa alla uuga nicmeeyo balaa'an nicmo xasanan wanaagsan waayo ina allaha alleh samiicun kii maqal badan weeyi caliimun ee ogaal badan daalikum haddaba arrinkiinaasi ay daalikum albalaa'u alxasan nicmadaa wanaagsan ee lasoo xusay haabitun mid sugan weeyi wa anna allaha waclamuu waxaanad ogaataan anna allaha in alleh muuhinu kaydi lkaafiriina kuwa gaalada ah makrigooda inuu daciifinayo oo waclamuudaa jumlada anna in loo soo qadaro ayuu futuuxaatulilaahiya uu soo qadaraya oo waclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alleh muuhinu kaydi lkaafiriina gaalada shirqoolkooda isagu inuu daciifinayo u baabi'inayo marka muuhinu kaydilkaafiriina waa riwaayadan xafsade inoogu qoran musxafka waxaa kaloo la akhriyey muuhinun kaydalkaafiriina oon laysku idaafayne la tanwiiniyo waxaa kaloo la akhriyey muwahinun oo tanwiinta iyo tadciifka ama shadku ay wada socdaan muwahinun muuhinunna waa la akhriyey marka qiraa'aadkunbaa kala duwane kulli waa isku wada macno oo waa daciifinta makriga gaalada uun allah waxau ihi in tastaftixuu haddaad gaaladiiyay furasho dalabtaan ama in tastaftixuu haddaad xukun dalabtaan oo in laydinkala xukumo oo laydinkala saaro haddaad doontaan oo ereyga alfatxi waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid a dee alxukmu bayna annaas kala saaridda rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin waa alfaslu bayna annaas markaa kani istiftaaxu waa alabu lxukmi baynahum in la kala bixiyo la kala xukumo alla waxau yihi markaa in tastaftixuu haddaad xukum dalabtaan in laydinkala xukumo laydinkala saaro idinka iyo mu'miniinta faqad jaa-akum allayle waa idin yimid alfatxu kala saaridii iyo xukumkii waa idin yimid oo dee beder baa laydinku kala saaray oo waxa weeyaan aayaddan macnaheedu waxay ka hadlaysaa waxaa la yidhi abujahl oo ciidankii maka ka soo gurmaday yacni watay oo waxa weeyaan qaa'idkooda ahaa ayaa markuu soo baxayay kacbadii intuu qabsaday ayaa wuxuu yidhi allaahumma aqطacunaa lilraxim wa aataanaa bima laa nacrif faaxinhu lghadaa wuxuu yidhi ilaahayow ka ayaga noogu qaraabogoyska badan leh ee noola yimid waxaanaan garanayn ee baadilka ku taagan ilaahu saaka halaag wuu soo allabaryeyba marka dee halaaggii isaga ayuu ku dhacay ile isagaa baail ahaaye isagii ayaa laga bilaabay oo isagii baa halaagsamay marka alla waxau ihi in tastaftixuu haddaad dalabtaan in laydinkala saaro oo laydinkala xukumo faqad jaa-akum lfatxu alla ilaahay xukumkii kala saariddu waa idin yimid oo ilaahay baa idinkala saaro oo beder markaa isku haleesheen ahlu xaqi iyo ahlu baadilkii ilaahay waa kala saaray alla waxau ihi wain tantahuu gaalooy haddaad gaalnimadiinna ka hadhaan fahwa intihaaga ah damiirka waxaad u celisaa masderka laga fahmayo ficilka tantahu oo waxaad tidhaha fahwa ayil intihaau ka reebtoonkaa gaalnimada aad ka reebtoomaysaan eed ka hadhaysaan khayrun lakum isagaa idin wanaagsan oo idin khayr badan wain tacuuduu haddaad dib ugu noqotaanna gaalnimadiinni iyo dagaalkii mu'miniinta nacuud annakuna waanu ku soo noqon haddaad gaalnimadiinni iyo dagaalkii halkii ka bilowdaan annakuna waanu ku soo noqon oo nasriga iyo guusha iyo gargaarka dee mu'miniintaanu siin idinkana dulliga iyo dilkaa idinku dhici marka waxa weeye waa dubbihii halkii unbuu yaallaa haddaad soo noqotaan annana waanu soo noqon ayaa alla ku yidhi subxaana walan tugniya idinka tari maysa cankum idinka xaggiina fi'atukum kooxdiinnuna shay ah waxba walow kaurad haba fara badatee kun nin idinkoo ah ayaa saddex boqoloo nin idin jabiyeen marka farabadnaani waxba idin tari mayso wa anna allaha maca almu'miniina waclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alleh maca almu'miniina mu'miniinta uu la jiro oo hiil iyo hooba uu la garab taagan yahay waxaa la yidhaha maciyadan maciyatu nasri wata'yiid waa maciyada khaaska ah ilan maciyo caamaa jira wallahu macakum aynamaa kuntum waa caamtaasi bilcilmi walixaata oo gaal iyo muslim qof walba ilaahay waa ogyaho waa arkaya waanu maqlaya taasi waa caam oo yacni laguma kala duwana dadka gaal iyo muslim laakiin tani waa maciye khaas ahoo mu'miniinta u gaarahoo waa maciyatu nasri wata'yiid ilaahay wuxuu garab iyo gaashaanba u noqdaa oo uu u gargaaraa uun dee kuwa iimaanka leh allah waxaa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey aiicu llaha ilaahay aeeca iyo warasuulahu rasuulkiisa oo walaa tawallow ha ka jeedsanina canhu madkuurkaas oo aacada alle iyo aacada rasuulku iyadoo laba ah damiirka hu ee mufradka ah madkuurnimo ugu celi oo madkuurka lasoo sheegay oo maxay ah aacat llaahi wa rasuulih alle iyo rasuulkiisa in la ateeco ha ka jeedsanina ama dee aqrabu lmadkuurba u celiyo waa rasuulka ee walaa tawallow canhu rasuulka dee waman yuic rasuula faqad aaaca allah mar hadduu ruuxu rasuulka aeecana dee ilaahayna waa aeecay walaa tawallow ha ka jeedsanina canhu madkuurka oo aacada alle iyo aacada rasuulkaa ama canhu rasuulka ha ka jeedsanina walxaal antum idinku tasmacuuna aa maqlaysaan oo aayaadkiiy waxyigii laydinku akhriyayo walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii qaaluu yidhi samicnaa waanu maqlay walxaal hum iyagu laa yasmacuuna aanay maqlayn kuwaa ha la mid noqonina oo gaalo ama munaafiqiina munaafiqiin haddii la yidhaahdo dee afkay ka odhanayaan afka baarkiisa waa maqalay uurkana waa ka gaalo haddii kufaarta caadiga ee kufriga caddaystay lagu fasirana waxa weeyi dhagaha way ka maqlayaan qalbigana ka maqli maayaan oo maqalka qalbigu waxa weeyi dee waa in lagu intifaaco wixii la maqlay mar haddaanay ku intifaacayn waxay maqlayaan waa dhagalaayihiinoo waa kuwii ilaahay ku tilmaamay summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa aflaayihiinoo waa dhagalaayihiinoo waa indhalaayihiin mar haddaanay xaqii waxa weeyaan qaadanayn oonay ku soconayn haadihi alaayaat waxaa ku sugan taxriimu alfiraari min alqitaal inay xaaraan tahay dagaal in laga cararo marka gaalo iyo muslim ay foodda istaraan dee in rag raga la noqdo la sugnaado oo aan la cararin taasina waxay ku xidhan tahay dee gaaladii marka aanay ahayn tiro aada uga fara badan mu'miniinta oo yacni markii dambe alaana khafafa allaahu cankum markii hore caan bay ahayd laakiin markii dambe waa laga fudaydiiyey oo yacni waxaa loo sharciyeeyey ninku laba nin inuu u jilib dhigi karo laba nin inuu ninkiiba u jilib dhigi karo laakiin wixii laba ka badan haddii uu isaga jeedsado ka cararo inaanu dembi ku lahayn waayo dee waa ka itaalrooyi marka guud ahaan taxriimu alfiraari min alqitaal in la xarimay in gaaladii laga cararo nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay dembiyada waaweyn attawalli yowma azaxfi marka ay gaalo iyo muslimiin foodda istaraan in laga jeesto oo dhabarka loo jeediyo waa dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo cadho iyo ciqaabna lagu muto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar waxaa laga soo reebay uun qof xeelo dagaal u leexanaya iyo qof qolo kale ku biiraya xeelo dagaal waxaa looga jeedaa haddii waxa weeyaan gaaladii iyadoo layshor fadhiyo waxa weeyaan loo muujiyo sidii wax laga cararay oo kale iyadoo la doonayo inay dhufayskii intay ka soo baxaan ay bannaanka usoo baxaanoo dabeed uu kusoo rogaal celiyo taasi waa dee xeelo dagaal marka qofkii haddii uu u leexday ama dhabarka ugu jeediyey xeelad iyo taati ka dagaal oo aanay carar ahayn dee way bannaanta oo waxaa laga yaabaa intuu iska dhigo sidii wax jabay markay soo yaacaan in dee kusoo noqdo oo waxa weeyaan markaa dee dhulka lala simo marka taasi waa xirfad iyo xeelo dagaal waxaa kaloo laga soo reebay ataxayusu ilaa fica oo qolo kaloo muslimiinoo ama dee la go-doomiyey ama u baahan gargaar hadduu u gurmanayo iyadana dee dembi kuma qabo oo intuu dhabarka u jeediyo qoladaa kale uu usoo gurmado laakiin waxaan labadaa ahayn qofkii u dhabar jeediya faqad baa'a biqadabin min allah waxaa kaloo alla u xusay maa xalla bilkufaari min adulli waalhawaan gaalo wixii ku dhacay oo dulli iyo dil ah waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen xusuulu lfatxi bayna alfariiqayn labadii kooxood ee mu'miniinta iyo gaalada ilaahay inuu kala saaray yowma alfurqaan maalintii badar oo ahlu xaqana xaqnimadoodii ay caddaatay gaaladana gaalnimadoodii iyo baadilkoodii uu caddaaday waxaa kaloo ilaahay aayaadkan ku khatimay wujuubu samci waataaca liamri illaahi wa rasuulih inay waajib tahay in loo hoggaansamo oo loo dhaga nuglaado alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiy idaa laqiitum marka aad la kulantaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay zaxfa iyagoo idinku soo siqaya idina aa ku siqaysaan ama mutasaaxifiina xaala atihiin kuwa isku soo siqaya oo isu soo dhowaanaya ama iyagoo fara badan oo zaxfigan waxa looga cabiray yacni waxa weeyaan farabadnaanta ciidanku tirada iyo farabadnaanta ay leeyihiin ayaa la moodaa gurguurad iyo inay siqayaan markaa gaaladii markaad la kulantaan zaxfan ay mutasaaxifiin idinkoo isku soo siqaya oo isku soo dhowaanaya oo qoloba qoladii kale ay ku soo socoto falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabooyinka ha u dhabar jeedinina waman axadka yuwallihim u jeediya gaalada yowma idin maalintaa duburahu dabadiisa ilaa mutaxarifaa ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane mutaxarifan ay maa'ilan mid u leexanaya liqitaalin dagaal oo xeelo dagaal dhinac kale ugu dhaqaaqaya aw mutaxayizan ama u dunmaya oo u tegaya ilaa fi'a qolo kaluu u gargaarayo u tegaya labadaa midkood qof u dhabar jeediya mooyaane labadaa wax aan ahayn ciddii gaalo ugu dhabar jeedisa faqad baa alla ilaah wuxuu la noqday biqadabin cadho oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay wamaawaa hooygiisuna jahannamu jahannama weeyi wabi'sa waxa xumaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meel loo noqdana jahannamaa ugu xumaansho badan falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa saynu hore u tilmaannay maqsuudka aayaddani wuxuu yahay haddii sheekadu cudud iyo awood iyo fara ay tahay dee labada ciidan labada reerkii roon unbaa reerka u hadhi lahaa kamaa yaquuluun oo labada qolo qolada faraha badan le unbaa adkaan lahayd laakiin sheekadu waxa weeye maaha intan inoo muuqatee la arkayo eh awood ilaahiy oo ka sarrayso samaawiyaa jirta marka waxaa la leeyahay nimanka idinku awood aada dheer tihiin kumaydaan layne ilaahay baa awooddiisa ku laayay oo ku jabiyey macnuhu waa sidaa wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaana waxaa looga jeedaa nebigu ciid intuu qaaduu ku saydhay markaasaa kunkii gaal mid walba halkiisa ay ku gaadhay macnuhu markaa waxa weeye nebi maxamed oo adigu waa tuurto waad gantay laakiin ilaahay baa gaadhsiiyey adigu maad gaadhsiin oo dee qofku inta gacantiisu gaadho waynu garan karnaa waa inta u muuqata marka awood ilaahay ayay mid walba halkiisii ku gaadhay marka alla waxau ihi falam taqtuluuhum maydaan layn idinku oo xoog iyo xeelad aad leedihiin kumaydaan dilin walaakina allaha yeeshee alle ayaa qatalahum laayay oo dilay oo awooddiisa iyo quwadiisa iyo madadkiisa ku dilay wamaa ramayta maad gani nebi moxamedow id ramayta markii aad gantay eed ciidda ku saydhaysay walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa ramaa ganay oo isagaa ilaahay gaadhsiiyey ee adigu maad gaadhsiin karteen waliyubliya almu'miniina waxaad tidhaahdaa liyuhlika alkaafiriina muxuu ilaahay u ganoo u gaadhsiiyey liyuhlika alkaafiriina si uu gaalada u halaago iyo waliyubliya si uu ugu nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa alla uuga nicmeeyo balaa'an nicmo oo xasanan wanaagsan waayo ina allaha alle samiicun waa kii maqal badan caliimunaa cilmi badan daalikum ay daalikum albalaa'u alxasan nicmayntaa wanaagsan ee lasoo xusay haabitun mid sugan weeyi waaclamuu waxaanad ogaataan anna allaha in alleh muuhinu kaydi lkaafiriina gaalada shirqoolkooda iyo dhagartooda ilaahay inuu daciifinayo ogaada in tastaftixuu haddaad xukum dalabtaan gaaladii macnaha in laydinkala xukumo idinka iyo muslimiinta laydinkala saaro haddaad doontaan siduu abujahalba u doonay faqad jaa'akum alfatxu alla ilaaha xaqiiqa ahaan xukumkii waa idin yimid iyo kala saaridii oo dee yowmulfurqaan beder baa laydinkala saaro o kala caddaateen wain tantahuu haddaad haddaba gaalnimadiinna ka hadhaan fa huwa intihaaha inaad gaalnimada ka hadhaan ayaa khayrun lakum idin khayr badan wain tacuuduu haddaad gaalnimadii iyo dagaalkii dib ugu noqotaanna nacuud annakuna waanu soo noqon oo waxa weeyaan mu'miniintu intay idinla dagaalamaan oonu idinku sallidno ayaanu libinta iyo guushana mu'miniinta aanu siini dulliga iyo dilkana idinkaanu idinku ridi walan tuqniya idinka tari mayso cankum idinka xaggiinna idinka tari mayso fi'atukum kooxdiinnani waxba idiin tari maysa shay a waxba walow kaurad haba fara badatee jamiciinnana waxba idiin qaban maayo waclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alleh maca almu'miniina mu'miniinta uu la jiro oo iyaga wuu gargaarayo o u heelinayo yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey atiicu llaha ilaahay atiica iyo warasuulahu rasuulkiisa oo walaa tawallow ha ka jeedsanina canhu madkuurka aacada alle iyo aacada rasuulka ha ka jeedsanina walxaal antum idinku tasmacuuna aad maqlaysaan walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina sidii kuwii qaaluu yidhi samicnaa waanu maqlay oo dhegihii ka maqalay walxaalna sidaa yidhi hum iyagu laa yasmacuuna aanay maqlayn oo qalbiga ay ka dhagalaa yihiin oonay ku intifaacayn wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online